bismillaahi raxmaan raxiim kusoo dhowaada qodobada warka caawa kuwooda ugu dalkaroon dufcadii sagaalaad ee jaamacadda balaasmaa xarunteeda johor oo maanta lagu qabtay munaasabad buug difaacashada heerka koowaad madaxweynaha qaranna ee toddobaadka kulamaysiga oo maanta lagu soo gebagabeeyey magaalada muqdisho wasaaradda caafimaadka xukuumadda soomaaliya oo muqdisho ka furtay shirka wadatashiga saamilayda xeer nidaamayaasha daawada iyo agabka caafimaadka masar oo ciidankii ugu horreeyey usoo diraysa soomaaliya warka caalamkana waxaad ku dhegeysan doontaan wadahadalo u socda suuriya iyo israa'iil qodobadaasi wixii ku soo kordhaa aad warka ku dhegeysan doontaan hadduu idinoo qadaro
soo gudbinta warkan waxaa suurtagelisay warshadda shafaysa biyaha ee isnaay noocyada kala duwan ee warshadda biyaha isnaay ee idiin diyaarisay waxaa ka mid a labaatan liitar shan liitar ilaa liitar iyo bar waxaana lagaa siinayaa qiimo aad u jaban
intaasi waxay ahaayeen qodobada warka caawa kuwada ugu darko markan waxaad kusoo dhawaataan warkii faahfaahsan aynu ku bilaawnay dufcaddii sagaalaad ee jaamacadda balasma xarunteeda johor ayaa maanta lagu qabtay munaasabadda buug difaacashada heerka koowaad waxaa inoo soo jeedinaya maxamed ibraahim jimcaale amoore munaasabadda daafurka difaacashada buugga qalinjibinta dufcadda sagaalaad ee jaamacadda balaasma xarunteeda jowhar ayaa maanta lagu qabtay caasimada dowlad goboleedka hirshabelle ee jowhar munaasabadan oo ay kasoo qeybgaleen mas-uuliyiin ka tirsan jaamacadda iyo macalimiinta jaamacadda iyo sidoo kale ardayda qalinjibiyaasha sanadkan ayaa waxa ay ahayd mid si hersare loo soo agaasimay ardayda ka qalinjibinaysa sanadkan jaamacadda balaasma xarunteeda jowhar ayaa waxa ay sheegeen inay ku faraxsan yihiin in wixii ay soo baranayeen afar sano maanta ay u gabagabowdo waxaan aada ugu faraxsanahay maanta ilaahay inuu noo suurdageliyey nooguna soo aaday lix iyo labaatanka agoosto labada kun shan iyo labaatanka ko iyo labaatankii labada kun iyo labaatankii koodii waxbarashadii aan soo bilownay inaan maanta gabagabeynayno waxaan sidoo kale aan leeyahay ugu mahad celinayaa alla subxaana watacaala oo inoo suurtageliyey inay in badanna usoo dhabar adeegnay maalintan jaamacadda iska soo diiwaan gelinayna intaan waan ka badneen hoolkaan lama deeqaynin inta maanta usoo dhabar adeegtay ee waxbarashadii inay soo gabagabaysay u suurta gashay aadaan ugu faraxsanahay waxaan leeyahay hambalyo hambalyo hambalyo maantu ay taariikhda ku beegan tahay lix iyo labaatanka bisha sideedaad labada kun labaatay shanta waa subax noogu duwan subaxaha kale maanta waxaynu u joognaa difaacashada buuggeenii waxbarasheedka ahaa noo soo diyaarinaynay ama soo baranaynay afartii sano aynu soo dhaafnay waxaan hambalyo guud u dirayaa ardaydii intaasoo sana isla soo joognay waaye badan isla soo qaadanay isla soo marnay waaye adag iyo waaye fududba farxad iyo ups and downs waxaan u mahad celinayaa maamulka iyo macalimiinta intaas nala joogtay garabkeena ahayd na taageeraysay nala taagneed hoo iyo hiilba sidoo kale waxaan u mahad celinaynaa waalidkeen walaalaheen taageero dhan walba nala taagna farxaddeena lama soo koobi karo mahadsanadiin magaca waa zikriya xasan ciyow kaan mid ah ardaydaas maanta buugka ka difaacanaysa jaamacadda balaasma taariikhdu ay tahay lixda bish sideed laba kun labaatan iyo shan waxaan halkaa hambalyo ugu dirayaa dhammaan ardayda saaxiibadii ah classmatesiska dhammaan ardayda maanta buugga difaacanaysa inuu ilaahay guul ugu dhameeyo sidoo kale waxaa halbayo iyo bogaadin isku darayaa jaamacadda balaasma way kaga mahadsan yihiin dadaalkii iyo juhdi ayna soo geliyeen mardhalkoodana maantaan joognaa sidoo kale waxaan mahad celinayaa macalimiinteeda macalimiin jaamacadda inoo soo dhigtay duruusna soo bartay sidoo kale waxaan u mahad celinayaa waalidiinteena dhammaan waalidiinteeda dadkii soo garab taagnaa xilliga adkaa iyo xilligii fududaaba dhammaantooda u mahad celinayaa marka mas-uuliyiin iyo macalimiin ka tirsan jaamacadda balaasma ayaa dhankooda ka hadlay muhiimadda ay leedahay ardayda maanta ka
qalinjibinqodobka koowaad waxawaa jaamacadda balaasma waxay taariikhdeedii marka la fiiriyo kasoo bilaabatay intiina wax joogi ma laha only alone ani keligey maasha allah maasha allah idhahayaa waxawaaye waxay kasoo bilaabatay meel la yidhaahdo hotel mom ay kasoo bilaabatay markaan runta idiin sheego aniga arday ardayda ka mid ahay suuq geeyey a jaamacaddii balasmeni imaado a u sabab ahay anoo duurkayga iska wareegaayo ayuu wuxuu sameeyey seminaar aan galnay certificate aan ka soo qaadanay iyo wuxuu inu soo qaaday oo jaamacadda balasma keena uranimaa duurkaas iska wareego haye adinka ma ogdiin miya sidii aa laygu soo mataqaanaa laysoo wacaadhiday balkaali balkaali markaas aroor saddex bilood combyuutar hataa ma haystee saddex biloodaa laysugo markaasaa leeyahy maya siyaadaan kugu rabnaa iska imaaw marka saas hof jaamacadda balaas buu ku imid hotel mom ayay ahayd way dhaqaneed ardaydii laakiin galaaskaas lagu bilaabay beeraha aniga beerahan macallin ka noqday beeraha way fara badnaa laakiin tartiib tartiib si loo siibanaya xoogaa yaraa noo soo hartay xoogaa yarkaa jaamacadda balaasba ayaa la wareegtay hotel mom markii jaamacadda balaas ragaa shirka ku ahay marka jaamacaddan oo waxay ahayd stakeholders jowar waxaa mas-uul uga ahaa nin biis la yidhaahdo ayaa allah u naxariisto saaxiibkay u ahay marka waxaa dhacday hotelkii waa laysku hay waayey biis waa nin qalqaalo badan oo ahaa ja- meeshaana uu soo qalqaaliyey oo mataqaanaa oo dhagaxaas leh oo ku yaalay jaamac intana waxaa ku wareegsanaya lamiyeeri jaamacadda waxaa yaalay hal printer iyo waxaa yaalay hal combyuutar iyo waxaa yaalay hal hal projector waxaa la yidhahdaa projectorka waxaa soo gaday cumar finish nin la yidhaahdo oo haddaan kahor gobolka banaadir madax ka noqday ayaa soo gaday marka cumar finish oo stakeholders waa ku jiray calaa kulli xaal jaamacaddii xoogaa markii oo mrs management yar yar ayaa dhacdhacay waxaa dhacday nin walba tartiibkoo laba lugooda lugtoo gadaal looga siibtay madaxweynaha qaran ee toddobaadka kalluumaysiga ayaa maanta lagu soo gabagabeeyey magaalada muqdisho cabdisalaam juule ayaa muqdisho kasoo diray waxaa maanta magaalada muqdisho lagu soo gabagabeeyey shirweynaha qaran ee toddobaadka kalluumaysiga oo sanadkii labaad la qabanayo oo ay soo agaasintay wasaaradda kalluumaysiga iyo dhaqaalaha buluugga ah xukuumadda federaalk soomaaliya waxaana shirkan ka qayb galay mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalk soomaaliya aqoon-yahano xildhibaano wasiiro ganacsato iskaashatooyin iyo marti sharaf kale maalinta labaad ee shirweynahan ayaa lagu soo bandhigay doodo ku saabsan kalluumaysiga oo ay ka qayb galeen qubuuro aqoon-yahano iyo marti sharaf kale waxaa sidoo kale goobta lagu soo bandhigay baresenteeshano ka turjumaya muhiimadda uu leeyahay kalluumaysiga cabdi diirshe agaasimaha guud ee wasaaradda kalluumaysiga iyo dhaqaalaha buluugga ah ayaa soo koobay waxyaabihii lagu soo bandhigay loogana dooday shirkan iyo ajendayaasha ugu waaweyn maalinta labaad aradaas inaan bixinno wasaarad ahaan wasaaradda kalluumaysiga iyo dhaqaalaha buluugga ah dadaal ayaan ugu jirnaa ciidamada badda halkan jooga iskama imaan ama ciidamada kaloo halkan jooga waxaan ku talagalnay si dhow inaan ula shaqeyno ciidamada badda si loo hubiyo cidda aan u haysan ruqsad inay kalluumaysato iyo cidda aan u haysan ruqsad inay baddaana soo gasho intaba inaan iska kaashano waana idinkaga mahad celinaynaa imaanshihiina iyo kasoo qaybgalkiina runtii farxad ayay noo tahay maantay ajendahana horyaal waa ajendo ballaaran sidii oo kale sidii shalay waxaa kolley dhici doona presentationno oo halkan aad ku arki doontaan hawshii waxay la xiriirtaa weli aan shalay wadnay presentationadaas waa kala duwan yihiin ayagana waxaad arki doontaan roolka wasaaraddu ay ka qaadanayso ama shaqada ay wado intay la-eg tahay qaar ka mid a ka qaybgalayaasha ayaa dhankooda kelmado ka jeediyey shirweynaha adduunyada waxaa lagu xisaabtamaa wax la yidhaahdo waddankan waxa usoo dhoofiso annaga hadda imaaraadka waxaan u dhoofino magaceenna ugama sii bixi karaan meel kaleo aan tegi karno ma jirto waxaana xanibaayo waxaas haddaa la sheegay ayaan ku xanibanaha marka agaasima waxaan codsanaynaa mar labaad kusoo celinayaa in energy-ga wasaaradda tamarta maaragtay waxaa jira fan badan sidaan maqalnay oo loogu talagalay shirkadaha waaweyna hadda la siiyaa sida hormuud oo beeko kale iyo si hadhow dadka loogu jebiyo enerjiga laakiin shirkadaha laftooda toosaa loo siin karaa in arrintaas idinkana qayb ka noqotaan oo aad nimankaas nala nala nala nala waastaysaan idinka codsanaynaa asalaamu calaykum waraxmat waxaa ugu horeeya horta kalluumaysatada badbaadadooda iyo amnigooda ugu horeeya kalluunka waxaa ka horeeya badqabkiisa marka hore waxaa ka horeeya kow dadka kalluumaysatada waxaan qiyaasayaa kun shan iyo toban kun oo doomood ayaa waxaa la siiyey sharciyad marka hadda maanta fursadda aan uga faa'iidaysanaya maadaama wasaaraddii ay tilaab qaaday in kalluunkeenii badda ku jira laga faa'iidaysto oo laga wax laga qabto annagu diyaar waxaan u nahay in maaragtay aan kaalinteenna ka qaadano ugu dambeyn wasiirka kalluumaysiga iyo dhaqaalaha buluugga ah axmed xasan aadan oo soo xiray madasha ayaa u mahad celiyey ka qaybgalayaashii cid kasta oo qayb ku lahayd qabsoomidda shirweynahan waxa uuna sheegay in wasaaradda kalluumaysiga dhaqaalaha buluugga dadaal badan gelin doonto ka faa'iidaysiga kalluumaysiga shalay iyo daraad waxaad arkayseen media iyadoo laga hortegay daroogo dalka la soo geliyey waxaana ka warqabnaa aafadaas dhalinyaro badan oo soomaaliyeed inay hadda qoorta ku jirto haddii dalku uu u qeybsamo dhalinyaradii soo baxaysay kuwo lagu mashquulay daroogo kuwo maskaxdii laga xaday oo argixisada ay adeegsatay iyo kuwo kaam lacag ku qaato haddii markaa sidaa dhalinyaradii ay nooga biisi garoobaan oo aysan waxbarashadii aadin wax soo saarkii aadin dalkii horumarkiisii aysan qeyb ka noqonin dalkan waa haraya marka halkan waxaa yaallo dhalinyaro shaqalaan ka cabanaysa oo gabdha iyo wiilal ba isugu jiro halkan waxaa noo yaal resourciga dalka halkaana waxaa yaallo gaajo iyo horumar dhammaan jaamacadda dalka waxaa waaye sanadkan innaga waxaan u haynaa abaan sababtoo inay kuliyaddaas furaan oo dhalinyada ku dhiirigeliyaan ayaa wax weyn dalka u ah wasaaradda caafimaadka xukuumadda soomaaliya ayaa muqdisho ka furtay shirka wadatashiga saamiileyda xeer nidaamayaasha daawada iyo agabka caafimaadka axmed cali ayaa una faahfaahinaya hay-adda maareynta daawada soomaaliya oo kamid ah hay-adaha hoostaga wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada soomaaliya ayaa maanta muqdisho ka daafurtay shirka wadatashiga saamiliyada xeer nidaamiyaasha daawada iyo agabka caafimaadka oo socon doona muddo saddex maalin ah kulanka oo ay daafurkiisa ka qayb galeen qaar kamid ah agaasuma xeedyada wasaaradda caafimaadka madax ka socotay hay-adda w h o iyo daneeyayaasha ka shaqeeya qeybta daawada iyo qalabka caafimaadka ayaa inta uu socdo waxaa looga tashan doonaa sidii loo xoojin lahaa nidaamka sharciyeynta habraacyada ku saabsan daawada iyo agabka caafimaadka loona dhisi lahaa mideysan oo lagu hubinayo tayada iyo badqabka daawooyinka dalka la keeno si ay bulshada soomaaliyeed u helaan adeeg caafimaad oo ammaan ah tayana leh agaasimaha hay-adda maareynta daawada soomaaliya doctor faarax maxamed sharaawe ayaa xuusay in muhiimadda kulankoodu yahay in la isku waafaqo nidaam mideysan oo lagu xakameynayo laguna ilaalinayo tayada daawada iyo agabka caafimaad ee dalka la keeno kulankan wuxuu daaran yahay muhiimadda ay leeyihiin dadka oo stakeholderska ka ah shaqadan la xiriirto regulationka daawada iyo agabka caafimaadka dabcan sida aad arkaysaan waa xeerar oo lagu maamulayo daawada iyo agabka caafimaadka marka waxay u baahan yihiin inkaan la idoosgaraynin in oo aragtida dadka saamileyda waxaan waa inay arkaan inay ay ay wixii aan markaas aan la jaan qaadaynin inay aragtidooda ka liitaan sidoo kaleeto iyo dadweynaha intaba oo ay markaa ay bulshada rayidka iyo ay matalayso marka waxaan arrintaas oo oo aan muddo soo wadnay waxay farxad iyo guul noo tahay in ay stakeholderskii ay nagala soo qayb galeen qaar ka mid ah oo ay maaragtay inputkooda iyo taladooda ay ku yeelanayaan xeerarkan inta aanan la ansixin xeerarkan waa xeerar daba socdo sharciyada dalka uu leeyahay na sii faahfaahinayo shuruucda markaas daawada ee jira oo ah shuruuc oo shuruucdii hore oo dalku lahaan jiray marka xeerarkaas waxay aan ku guuleysanay inaan abuurno inaan aan maaragtay develop garayno annagoo kaashanayno khubarooyinka ama hay-adaha nalamidka ah ee waxaan ka shaqeeya cabdiweli cabdulaahi muumin oo ku hadlay magaca shirkadaha dalka keena daawada ayaa sheegay inay soo dhaweynayaan wadatashigan muhiimka ah runtii aada ayaan ugu faraxsanahay maantay inaan kasoo qayb galno shirkaan loo hadlaayo nidaamyada daawada oo runtii xilli badan soo jiray haddana maraya heerkiisa gabgabada ah runtii shirkada daawada keena iyo isbitaallada sidaa ognahay adinkana ogtihiin xilli adag ay kusoo shaqeeyeen duruufyo adag waxaan isleeyahay markaani waa markii horumarkooda kor uu kici lahaa runtii reer nidaamyahani sharci lagu xakameeyey keliya maahani waxaan fahamsannahay waxaan kaloo dareensannahay in fursado badan ay la socdaan inay maalgelin ay la socoto agaasimaha qorsheynta iyo siyaasadda ee wasaaradda caafimaadka doctor cabdiraxmaan cawaale ayaa tilmaamay in wasaaradda ay mudnaan gaara siinayso ilaalinta caafimaadka bulshada muhiimna tahay in la helo nidaam sharciya oo waara oo lagu hago daawada iyo agabka caafimaad ee dalka la keeno n m r waa sidaad ogtihiin hay-ad wasaaradda caafimaadka ka tirsan oo xilkeedu ama u xil saaran sidii loo heli lahaa ama waddanka loo gaarsiin lahaa heer uu waddanku uu yeesho shuruuc adag marka u dambeysana lagu higto lagu higto in la helo dawo waddanku uu leeyahay ama uu soo dhoofiyey oo aynu maaragtay shacabkeenna iyo dadkeennu ay ka faa'iidaystaan oo cabsida faraha badan ee hadda inagu jirtaay ay naga yaraato dowladda masar oo ciidankii ugu horreeyey usoo diraysa soomaaliya abuukar dayax ayaa noo eegaya dowladda masar ayaa soo gabagabaysay cutubkii ugu horreeyey ciidamo ka mid noqonaya howlgalka nabad ilaalinta ee eysom ee soomaaliya kaas oo garab siinaya ciidanka xoogga dalka soomaaliya ciidamadan ka socda dowladda masar ee ka qayb qaadanaya howlgalka eysom ee nabad ilaalinta waxa uu bedelayaa howlgalka admis oo hadda maraya mid dhabayaaqo ah ama gebagabo ah dowladda soomaaliya ayaa soo dhoweysay guusha lagu soo gabagabeeyey tobabarkii ugu horreeyey ee loo qabtay cutub ka tirsan ciidamada qalabka sida ee dowladda aan walaalaha nahay ee masar kuwaas oo dhowaan kusoo biiri doona howlgalka midowda africa ee taageerada xasilinta soomaaliya ee loosoo gaabiyo eysom ayaa lagu yidhi qoraal ka soo baxay xafiiska wasiirka gaashaandhigga ee soomaaliya axmed macalin fiqi golaha nabadda iyo ammaanka ee midowda africa ayaa horey u ansixiyey ka mid noqoshada dowladda masar oo markii hore muran badan uu ka taagnaa maadaama xurguf siyaasadeed oo la xiriira biyomareenka muhiimka ah ee nil uu kala dhexeeyo dowladda etoobiya oo iyaduna ka mid a howlgalka eysom ee soomaaliya qoraalka waxaa lagu sheegay tallaabadani waxa ay muujinaysaa sida dowladda masar ay uga go-an tahay taageeridda amniga soomaaliya iyo dhismaha awoodda ciidanka xoogga dalka soomaaliya iyadoo loo marayo qaab dhismeedka howlgalka cusub ee eysom ee soomaaliya ayaa lagu yidhi qoraalka ka soo baxay gaashaandhigga soomaaliya sidoo kale dowladda soomaaliya waxa ay bogaadisay kaalinta midowda africa iyo saaxiibada caalamka ee lagu xoojinayo hay-adaha amniga ee soomaaliya lama oga dhinaca kale xaalku sida uu noqon doono maadaama etoobiya iyo masar ay ka dhexayso xurguuf siyaasadeed oo xoog leh islamarkaana hadda ay ku kulmayaan riingaha eysom ama howlgalka midowda africa soomaaliya ayaa waxa ay noqonaysaa dalkii ugu horreeyey oo laba ciidan oo iska soo horjeeda ay markaasi ka dhaliyaan nabad ama ay nabad u raadiyaan howlgalka eysom ee soomaaliya ayaa waxa uu diiradda saari doonaa la dagaalanka argagixisada xoojinta ammaanka iyo sidii soomaaliya ay cagaheeda ugu soo warkaaad naga dhegeysanaysan waa reedow joor markana warka caalamka madaxweynaha suuriya axmed sharaac ayaa xaqiijiyey in wadaxaajood muhiim ah ay socdaan oo u dhexeeya suuriya iyo israa'iil kuwaas oo horumar la taaban karo laga gaaray wadaxaajoodkaasi ayaa diiradda lagu saaraya heshiis amni oo suuragal ah kuna dhisan qodobadii lagu soo afdiray dagaalkii kun sagaal boqol toddobaatan iyo afartii sidoo kale wasiirka arrimaha dibadda suuriya ayaa toddobaadkii hore magaalada baris kulan kula yeeshay mas-uuliyiinta isra-mas-uuliyiin israa'iil ah iyadoo maraykanku dhexdhexaadii ka ahaa kulankaasi siyaasiyiinta reer galbeedka ayaa sheegaya in kulamadani ay muujinayaan fursad siyaasiyiin reer galbeed ah ayaa sheegay in kulamadani ay muujinayaan fursad cusub oo dib u heshiisiin ah inkastoo weli caqabado siyaasadeed iyo amni ay ka jiraan labada dhinac akhyaartan dhegeysanaysaa war wixii dalka iyo dibadda cawan soo gaaray waanaga intaa cidduu warkayga seegana waxay dib ugu daalacan karaan barta aynu facebook ku leenahay radio george taas iyo nabadgelyo